Hay'adda Camud Foundation ayaa magaalada Boorame ka dhagax dhigtay dhismaha dugsiga hoose dhexe sare ee Xaaji Axmed Miisaan. Munaasabadda dhagax dhigga dugsiga ayaa waxaa goobjoog ahaa madax ka tirsan hay'adda Camud Foundation, mas'uuliyiin ka socotay bahda waxbarashada iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Axmed Ismaaciil, guddoomiyaha hay'adda Camud Foundation ee Somaliland, ayaa ka warbixiyay dhismaha dugsiga.
waxaan ka wakiilay hay'adda camud foundation ahna guddoomiyaheeda xeeryaheeda inaan dhagax dhigno school primary ama dugsi hoose dhexe oo iswata oo dhammaystiran oo ka kooban state class state fasal iyo laba xafiis iyo library iyo musqulihii iyo daaradii iyo haddii la kadho storekiisii oo dhammaystiran inaan maanta halkan dhagax ka dhigno oo camud ay dhammaystirto oo ay qalabayso looguna magac daro xaaji miisaan loogu magac daro maadaama xaajigu deegaankan wax badan uu ka qabtay si guud somalilan si guud soomaali oo dhan si gaara boorama si gaara xaafadan dhulkan isagaa ayaa bixiyey masaajidkan isagaa bixiyey annaguna camudaan waxaanu garanay dadkeena waxtar kale in la maamuuso laguna maamuuso magaca iyo waxtarka lagu maamuuso intan way kooban tahay xaaji wuxuu qalmaa in ka badan laakiin annaga camudaan maanta intan ayaanu soo bixinay magaciisa aan magac darnay wax kalena looma bixin karo guddoomiya degmadu maanta waa joogaa iskuugaa waxaa dhahdaa xaaji miisaan primary school baa la yidhaahdaa waxaana insha allahu tacaala aan ka rajaynayaa niyaddii wanaagsanay xaajiga dhulka ku bixiya ahayd inuu dadka deegaankan ee xaafadan degan inuu ka caawiyo waxbarashada inay taasi ay inoo fusho Qaar ka mid ah mas'uuliyiintii ka soo qayb gashay dhagax dhigga ayaa bogaadiyey hay'adda Camud Foundation.
foundation aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa cigaal kulkuu bilaabaya baan ilaa disma wada joognay aad iyo aad bay wax mahadsan yihiin waa kaa maanta magaalada qayb libaax bay ku leeyihiin iminkana halka waa loo baahnaa dadka buurta kaga imanaya iyo dadkii magaalada ka yara dheeraatay kolkaan handisihii ayaan isla garanoo de iyagu hay sidaas keeye aad iyo aad baan iyagana ugu mahadnaqaynaa waa waa hay-adda ilaa maanta ilaa ceerigaabaya meel ka shaysa ilaa etoobiya meel kastaba wax ka dhisaysa caruurtii soomaaliya guurna isumadeyn waxay ahayd cigaale shaqadan buu ku jiraa ilaahay ha ka ajirsiiya iyaga iyo intii la shaqaynaysa ee madaxood allah ka allah ku gargaaro waxaan u joognaa halkaa waa iskuulkaa inoo macneeyey axmed siduu yahay ilaahay haynoo taam yeelo waxayna dee ku dhammaanaysaa ilaa bisha sideedaad waa la galayaa fasax laga soo noqonayo aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa ama dhisaysa barta khayr allah siiyo waan salaamana waxa weeyaan anagu ubadka tegaya iskuulkaan leena iskuulkaasi markaa waxa weeyaan anaga daad baa iyo jiro cisho kalba daad baa wada marka waxaan leenahay khayr allah siiyo waan u mahadnaqaynaa cidda maanta hawshan loo keenay ee dhibtii laga furtay ee ubadkooga wax loo qabanaya waa anaga weeyaan xamuud foodhoosha khayr allah siiyo aad buu u dadaashay waddanka meelba meel kastoo ka dhisaa wanuugna waan la soconnaa aad bay u dadaalayaan wallay iskuulka iminka halkaa inoogu yaalla dhamaystirka walba dawaa ka sheegay ninkaa injineerka waa la dhammaystirayaa waana u ducaynaynaa ummadda xaafadan waxa weeyaan aad baa loo soo degaya bariishkaan baa duwan ku xidhan tahay goobtan oo aan dhagax dhigayno iskuulkan ay khayralaas iyo camuud foundation ay maalgelintiisa dhisaankiisa iyo ay leedahay qalabeyntiisa iyo dhammaystirkiisaba anagoo ah degmadii anagoo turjumana ka socona degmadana waan aad baan ugu mahad celinaynaa si gaara bulshadu cid kastoo bulshada wax taraysa anagu waa garabkayaga waxayna tareen waxa weeyaan anagay waxna tareen bulshaday wax tareen waan u mahad celinaynaa annagana waajibka naga saaran baan ka gudan doonaa kolley iskuulka dhiskiisa waxaa ka howl badan socodsiintiisa macallimiintiisa iyo waxa weeyaan ka shaqaysiintiisaba anaguna waan ballan qaadaynaa insha allahu tacaala